ururka saxafiyiinta somalilan ee solja ayaa sheegay in tirada saxafiyiinta la xidhay sanadkan ay dhan yihiin labaatan weriye iyagoo tilmaamay inay tahay sanadkii ugu yaraa ee xadhigga saxafiyiinta waxaanay sidaasi ka sheegeen xuska maalinta saxaafadda somalilan ee sagaalka noofembar oo lagu qabtay magaalada hargeysa maanta warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule gudoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee solja zakariya axmed maxamed ayaa u sheegay v o a in sanadkan laba kun koob iyo labaatan diiwaan geliyeen xadhiggii ugu yaraa ee saxufiyiinta somalilan ee hay-adaha kala duwana dhinaca xukuumaddu ay xidhaan khadaro aad iyo aad baad umahadsan tahay sanadkan waxaa sidii sanadii horeba aanu xusaynaa maalinta saxaafadda somalilan oo loo asteeyey sagaalka bisha noofembar oo maanta ku beegan waxaana ay tahay laba xafladood ama laba munaasabadood oo isa saaran munaasabadda la yidhaahdo cawka media award iyo ayaa munaasabada kale ee xuska maalinta saxaafadda somalilan oo runtii maanta waa munaasabad weyn oo ah in saxaafadda la isweydiiyo halkee ay ka timid halkee u socotaa maxaa caqabada jira maxaa horumaree la gaadhay waa sidaas loo fikiro oo dabeetana halkaa afkaar iyo aaraa la isweydaarsado kadibna hadhow la weeleeyo wixii oo de wixii kasoo baxa markaa haddii ay caqabatay haddii ay guulatayba halkaa laga sheego dhinaca kale iyadoo sanad kastaba la xuso munaasibadda maalinta saxaafadda somalilan oo ku beegan sagaalka bisha noofembar ayaa sanadkan la xasuusan yahay doorashooyinkii isku sidkanaa ee somalilan ka dhacay ay doorkooda ka ciyaareen marka la eego guud ahaanba warbaahinta mid dowladdu ay maamusho iyo mid gaar loo leeyahayba waxa aan kuu sheegi karaa khadarow sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatan oo runtii doorashooyina ay waddanka ka jireen waxyaabaha guulaha ah ee maantana halkaa lagu qaadaadhigay ay ka mid ahayd in xilligii doorashada oo markii hore ay dhici jireen tacadiyo amaba xadhig lagula kaco wariyaasha aani sanadkan aanaan la kulmin oo hal qof ama hal institution oo la kulmay xadhig amaba in institution la xidhay aanay jirin iyadoo weliba doorashooyinka isbark isku sidkana ay waddanka ka dhacayeen waxaa kale oo jiray saxafiyiinta ilaa iminka la xidha haddii aad weydiiso waa labaatan qof labaatankaasi oo sanadkan noqonaya sanadkii uu ugu yaraa xarigga saxafiyiintu isla markaasina arrintaasi ay keentay inaanu hoos u dhigno dadaalka aanu ka galnay iyo sidii aanu mar walba uga hadlaynay ee tobabarana dhinaca saxaafadda loo siinayay dhinaca kale ee haddii ay tahay hay-adihii amnigana aanu xidhiirka fiican la sameynayna aanu ku baraarujinaynay inaan qofka saxafigii uu xaq u leeyahay inu wax tabiyo laakiin aan la xadhiguun aanu xal noqonaynin marka runtii arrintaasina ay midhodhal noqotay oo sanadkan hoos u dhacay marka macluumaad ayaa la isweydaarsaday oo runtii khadarow ay ka mid ah de inaanu soo bandhignay in sanadkan waxbarasho heer jaamacadeed aanu u helnay oo deeq waxbarasho ah oo bilaasha lix iyo toban saxafi oo afar ka mid c s ida amaba ay gelayaan macadka tababarka shaqaalaha dowladda oo kuliyado kala baranay duwan ay baranayaan iyo laba iyo toban baranaya public relation and media management oo ah fiilkeenii amaba fiilkii saxaafada la xidhiidhay caqabadaha inta badan suxufiyiinta somalilan ay la kulmanaya waxaa ka mid a xeerka saxaafadda somalilan ee la ansixiyey sanadkii laba kun iyo afartii kaas oo loo arko in qabyo badani ay ku jirto mar kale ayaa sakariye axmed maxamed guddoomiyaha urka saxafiyiinta somalilan ee solja waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in xeerkaasi la qabyo tiro marka runtii waxyaabaha la isla soo qaadina waxaa ka mid ah in caqabadaha jira ee xilligan ay saxaafaddu la kulmayso oo ay ka mid tahay in xeerkeenii saxaafadda ee jiray aanu la jaan qaadi karin xilligan warbaahinta casriga ah ee waddanka aadka uga hana qaaday marka runtii isagana lagu sameynayo wax kabedel lagu sameeyey haatanna ay tahay in la siyaanba qaado iyo siyaasadii warbaahinta somalilan oo iyadana ay wasaaradda warfaafintu ay wado khadar maxamed cakule v o a hargeysa